asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkad teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii soo jireenka ahaa ee waxaa la yidhi dhegeystayaal si aad u ogtihiinba dee xaasnimadu bini'aadanka midba qaab bay u gashaa midba qaab ayay u gashaa markaan xaasidnimada bini'aadanka eegno waxaa ka mid ahaa waxyaalihii la yaab kale ee xaasidnimada ahaa ninkii ninka ka dacwooday ee yidhi sagaashan iyo sagaal halaad buu leeyahay anna hal keliyadan leh wuxuu i leeyahay walaalow hashaada isii tiraa meel xun iga maraysa gel boqol ha ii noqde sagaashan iyo sagaal buu leeyahay sagaashan iyo sagaalkiisaa u muuqan waaye wuxuu istusay hasha walaalkii inuu ku darsado walaalkiina uu wax la'aan noqdo isna uu saas boqol halaad ku yeesho waa qayb xaasidnimada ka mid a sheeko marka midaa u dhow ama u eg ama aan maaragtay aadba u doorinin oo mid uu isagu isku duqeeyey kii yidhaa isku duqeeyey ayaa halkan inoogu soo socota waana sheekada dhahaysa laba walaalaha ayaa jiray mid waxa uu lahaa geel badan oo laba boqol iyo ka badanba ah iyo caruur badan midna wuxuu lahaa hal keligeeda iyo haddii ilahay kuu sama ogol yahay iyo islaan aan waxba dhalin oo xitaa aan awlaad lahayn ayuu lahaa maalinkii dambe ayaa kii geela badan iyo carruurta badan lahaa uu fakeray oo yidhi ninka walaalkaa ahe maaragta hasha keligeeda un leh ee hashu xitaa ayna tirmin oo qurbac un ay dhashay laqaad ah maaba dhahadid intaad sirta ninka maaba sirtid oo maxaad ku siri waxaad dhihi haddii ilaahay idmahayo markaad sirayso oo aad u soo qaadani waxaad dhihi walaalow xalay ayaan riyooday xalay ayaan riyooday waxaana kuugu riyooday laba waxyaaloodoo wan wanaagsan haye labada waxyaaloodoo wan wanaagsanaan kuugu riyooday waxay ahayd mid waxay ahayd adiga oo geesinimo sameeyo hasha keligeedaheed leedahay aabbaheen iyo hooyadeen ku xusay adoo aabbaheen iyo hooyadeen ku diin saaray ama adoo aabbaheen iyo hooyadeen ugu diin akhriyey hasha keligeedaha aad leedahay ayaan ku riyooday waa riyo cajiiba riyadaasu oo geesinimadaadii ayaan weli la sii yaabanahay iyo hasha saad ugu aad ugu diin saartay labadeenni waalid ee ina dhashay ee dhimatay waxaase ka sii cajiib badnayd markaad hashaas aan kuugu riyooday inaad waalidiinteenni ku diin saartay ayaa waxaad helootay xoolo iyo dad isla socda oo heer dhan oo xooliya dadba leh ayaa ilaahay ku siiyey kuugu bedelay hashi iyada ahayda keligeed ahayd ee aad waalidiinteenna ku diin saartay taasaaba ilaahay kuugu bedelay riyadaasaan kuugu riyoodee niyo hasha gowrac ayuu yidhi wuxuu yidhi walaali xalaan riyoodo waxaan ku riyooday adigoo hasha keligeeda heed leedahay waalidiinteenna ku diin saaray oo adigana ilaahay kuugu bedelay heer iyo xoolo guurahay heer dad iyo xoolaba leh uu ilaahay kuugu bedelay ayaan ku riyooday buu ku yidhi isaga waxay ka ahayd xaasidnimo xaasidnimadaasoo ahayd hashi keligiia walaalkii inuu ka qalo islaantuna dee markii hashi keligeed ahayd ay weydo ninkan ayn carruur ku haysan ay iska tagto qorshuhu saasuu ahaa walaalkiina uu mid gondolon sidaa ku noqdo waxaa dhacday marka kiu kamaba hadlin nin baarba hashii buu qalay waalidiintiisi buu ku diin saaray qur-aan buu ku akhristay ilaahay buu ku baryey allabari buu ka dhigtayba muraadiyadiisa ilaahay ku baryo ilaah waalidiinta usii naxariiso ah halkaa markuu marahayo habeen labaadkii markala joogo ayaa kiiu qalaf yidhi kii hadalka yidhi ee geela badan lahaa iyo carruurta ayaa qalaf yidhi oo madaxa laabtay mar hadduu madaxa laabtay dee muxuu imaanaya islaantiina waa dumaalay carruurtiina aabbuu u noqday geeli iyo wixiina dee saasuu ku qaatay iyagii agoonta iyo wix oo dhanba saasuu ku qaatay ninkii marka maxay noqotay wuxuu noqday hadalkii uu yidhi ee maaragtay dad iyo duunyaba heer leh ayaan kuugu riyoodaydoo ilaahay kuugu bedelay inuu isagu ciddii ka dhex baxay kii kalena uu wixii oo dhan oday ka noqday taas waa sheeko ka mid a sheekooyinkii xasidnimada ahaa waana kuwa aan loo baahnayn mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi meel kasta ka muuqo waa lagu macno beelaa